halka waxaa nooga soo baxday in runtii ay khatar ku jirto arrinta kuwaabsan hamaha shidaalku waayo haddii uu cadow badan jiro oo markaa ka faa'iidaysan kara shirkadahan ku bahoo meesha oo intooda badan aan laba hayninba yaa la saamiyaasha shirkadahan xaggee ka soo jeeda magacyadooda aan lahayn oo shalan markaan ay ku guuldarsatay bobel group inay sheegaan waayo xogta aanu hayn waxaa ka mid ahayd in shirkada loo yaqaano som oil in uu ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya inuu shir weyn ku leeyahay taasina ay khatar ku tahay qarankan marka waxaa loo baahan yahay runtii waayo haddii maanta la doonayo in lagaa aafiyo mxuu ahaa shidaalka waxaa si dhib yar lagugu shubi karaa haamaha waxaan tayadoo sarayn si maamihi dhowdba ay baruntii looga caabinayay in shal aan fiicnayn in haamaha lagu soo liibiyey